waxaan imid Ukraine labadii kun iyo labaatankii baan imid waa tahay marka ukraine maxaad u timi waxaan u imid inaan wax barto waxbaris jaamacad ahaan baa u imid Maxa- maxaad baranaysay caafimaadkaan baranaya waa jaamacadda waa tahay Eh, cabdiraxmaanoo markii aad ogaatay in eh, ee la yidhi eh, ruushka ukraine ayuu kusoo duulayaa Ah, xaggee ayaad ku sugnayd marka anigu waxaan joogay meel gobolaan jooga caasimada labaad ee la yidhahdaa kharkif baan joogay Eh, marka halkaas ma halka aad wax ka baranaysayba ah waa tahay dareenkaagu sidee ayuu noqday markii aad maqashay in ruushku soo duulayo walaa halkaana way annaguna jaar baan nahay magarasa way isku xigaan meeshaasna haye ukraine iyo iyo xuduudka wuxuu ahaa ruuxka ruushka xiga buu ahaa mafahamisa haye kabacdi dee wallahi aad baan u naxno waa gebigaygaba dee waa marka layidhi dagaal buu soo qaadayaaba wadnahan firta ku wada haynay waa tahay marka wadnaha ayaanu farta ku wada haynay ayaa tidhi ma adiga iyo qoyskaaga ayaa ahaydeen eh, eh, da- dadka kale kula joogayay ahaayeen yani xa- qoyskaygu ilama joogin asxaabin baan wada joognay Eh, marka soomaali baa ahaydeen miyaa haa soomaalin baan ahayn haa imisa ahaydeen walaa horta da- dad xoogay waan ku wada joognay meesha Mhm.
ilaa aduu dhowr iyo toban qof waan ahay qiyaastii Eh, laakiin markii dambe aduu meesha waxbaa ka dhigan markii dambena xagga kale usoo wareegnayay caasimada kiif Eh, iskasoo ma- wareeg marka caasimada kiif maxaad ugu soo wareegteen adu meeshii waa iskaga nimid oo de meeshii waan kolkan yarana naxnay baan xagga usoo wareegnay oo sidhi meesha dhibaatada waa kusii kordhaysaga kadibna maxaa dhacay kadibna waxaan go'aansanay inaan iskaga soo baxna meesha haye aan xaggan soo aadno xaggan iyo jarmalka ayaad ka wadaa haa markaas sidee baad usoo baxdeen xaggee baad soo marteen bal ii faahfaahi adu markii hore waxaan go'aansanay inaan kasoo baxna meesha ana iyo qaar kaloon saaxiiba nahay markii aan soo baxnay toos baan uga soo baxnay oo adu markii dambena dhibaataan markii dambe kala kulanay xaggan Poland iyo xagga Eh, dhibaato sidee baad la kulanteen adu markii dambe waan soo tahriibnay oo tahriib ahaan baan kusoo galnay oo dee waa anagoo tahriibka ku jirna oo dhexda marana ayna qabteen kuwii askartii Poland kadib maxaa dhacay dib waxaa dhacay dee inayna xidhaan marka halkee laydi ku xidhay waxaana nagu xidhay Poland dhexdeeda Eh, gudaha wadanka Poland baa laydi ku xidhay aa intee xidhnaydeen horta niyo haddaad xidhan tahay magaranaysa jeelka in afar iyo labaatan saacado kama badan kama kama badnaan kartid haye aduu waxay ahayd markii lana qabtay filaata saacadood baan ku jirnay xaggan ka soo galay wixii bay ogaadeen waxay la hadleen dadka xuduudkii noogu dhawaa kuwi Ukraine bay la hadleen kuwii markii la Mhm.
hadleen soo celiya baa lagu yiri oo dib baa lanoo celiya markaa marka Ukraine baa laydi ku celiyey Ukraine baa lanoo celiyaa xaggee laydi ku celiyey markaas Ukraine oo gobolka Poland soo xiga la yiraahdo Lviv marka kadib maxaa dhacay kadib waxaa dhacay iyaguna dee iyaguna wayna xukumeen lix bilood bay nagu xukumeen oo xagga iyo Belarus agteedana keeneen Ruushka agteeda meel marka jeer xagga marka xabsi belarus u dhow baa laydi ku xidhay aa meel waxaa lanagu xidhay hawdoo dee xagga filimaanta maaragtay matalan filimaanta qaaqda lagu mataloo kale filimaatan baqdinta ah aa marka meel xabsi ah muu ahayna waxay ahayd meel filimada lagu matalo oo oo weyn oo kalaa laydi ku xidhay miya markii hore xabsi baan ku jirna markii dambena way naga kaxeeyeen oo xaggaasay na geeyeen anigiyo markii hore anagiyo labaanu hayn anigi mid kaloo saaxiib nahay haye kabacdi markii dambena soomaali kalena naga daba keenay gadaal dambe ka yimaadeen marka ilaa imisa soomaaliya ayaa marka meesha belarus u dhow aad ku xidhnaydeen waxaanu hayn markii dambe ilaa labiyo toban waa tahay intee ayaa ku jirteen eh, xabsiga aad ku jirteen xabsi nooc ma abuu ahaa walaa xabsigu wuxuu ahaa weyn buu hayo dee uu iska dhibaato badnaa isaga leftirkiisu may horta inkastuu horta iska fiicnaayo intii dambe wax dhibaan horta noomay keenin waxba noomay keenin iyagu markii hore intaana meeshaa lanaga soo kaxayn ma- meeshii hore dhibaatay wax kala ka kulanay na cunsureyeynayeen waa tahay marka eh, xabsiga eh, intee ayaa ku jirteen lix bilood baan ku jirnay marka kadib lix bilood kadib maxaa dhacay kabacdi lix bilood markii kadib way naga dhammaatay waxay rabeen haddana inaa ballan kale ayaan lahayn waxa lagu lahaa maxkamad baa leediin matalan wiilka soo socda oo kale arbacadoo kale haye anagoo arbacadii dee u diyaar garoobanaa looyarkiina waan qabsanay looyarkii markii koowaad rafaankii aan qaadanay kuma guulaysan haye markii dambe waxaa dhacay aduu inay nagu dhahdaan arbacada waxaad leedihiin ballan annagoo ballantii sugana ayuu dagaalka dhacay marka idinkoo xabsigii ku jira oo ballantii sugaya ayaa dagaalka dhacay ha arbacadoo kale aan lahayno dee maalin wuxuu dhacayba intaan ballantii la gaadhin isla wiigii dhexdeedu dhacayo markii uu dhacayna dee waxaan kuna anagu kuma jiri karana khatar baan ku jirnaaye meesha naga kaxeanba sidana dhaha dee anagu dabadeetana dabeetana waxay nagu yidhaahdeen iska taga bay nagu yidhaahdeen inta albaabada naga balqay nagu yidhaahdeen or ayaan meesha laydinku dilina baxa marka markii albaabadii ee laydinka ballaqay ee laydinku yidhi iska taga adiga iyo dhallinyaradii kale soomaalida ahaa xaggee ayaa eh, markaa qabateen waan soo soconay macnaha xaggee baa usoo socoteen ilaa waddanka caasimad ilaa waxa weeyaan dee waxaan joognay markii hore anagu in- waxaan joognay meeshan Eh, me- waxaad markii hore wa- waxaad Hmm?
ii sheegtay inaad ku jirteen meel u dhow eh, xuduudda eh, eh, belarus markii eh, marka albaabka laydinka furay xaggee uga dhaqaaqdeen waxaan uga dhaqan xagga caasimada kiif baan usoo kacnay iyo dee xaggan qaaradan kale yurub iyo xaggaas haye usoo soconay dadkiiba xaggaas usoo wada go-een